أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus aki idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah foolkaano xoogan ayaa ku dhufatay deegaano dhaca waqooyiga dalka ethoobiya kooxda ridada soomaaliya ayaa hanjabaad adag u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu kasii daraya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dareemaya dhaqaale la-aan baahsan xilli kooxda ridada ay sii kordhisay boobka dhaqaale ee ku haysa shacabka caasimada muqdisho kulan u dhexeeyay mas-uuliyiintu lasaamiga ee mudug iyo hogaanka dhaqanka beesha waceys leh ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaan hoostaga degmada tiyeglow ee lasaamiga ee bakoon أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhuna ay ku beegan tahay afarta bisha jamaaduul aakhar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan foolkaano xoogan ayaa ku dhufatay deegaano dhaca waqooyiga dalka ethoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abushiiba wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen deegaan dhaca waqooyi bari waddankaasi waxaana la soo wariyey argagax iyo anfariir ka dhashay qaraxyada burkaan aad u xoogan ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan ismaamulka cafarta etoobiya burkaanada ayaa samaysay qaraxyo waaweyn oo saameyntooda laga dareemay gobollo ka tirsan waddanka yemen ee dhulka jasiiradda carabta mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegay in foolkaanadan oo ahayd middii ugu xooganayd ee abid ka dhacda waddanka etoobiya ay sababtay burbur iyo in qiic iyo uuro madow ay saameeyaan dhul boqolaal kilomitir ah goobjoogyaal ku sugan oo gobollo ka tirsana waddanka yemen ayaa dareemay boor iyo dhagaxaan quruurux ah oo ku soo daatay daqiiqada kadib markii uu burkaantu ka qarxday waqooyi bari ee dalka etoobiya waxaa la arkayey boqolaal qof oo isaga firxanaya deegaanada ku dhowdhow dhulka ee burkaantu ka qarxday iyadoo laga dareemay rucbi iyo qoobgariir wararka ayaa intaasi ku daraya in foolkaanadan oo wadata dab iyo boor ay weli ka jirto gobolka ismaamulka cafarta waxaana burkaantana loogu magac daray hayle goobi sida ay sheegeen khubro arrimaha dhulalka qaabilsan foolkaanada ayaa sii daysay karbona laba ogseed iyadoo sii marisay biyaha badda cas gobollada dalka yemen ee foolkaanadu saamaysay waxaa ka mid ah damaar ib sanca iyo xadarmuud wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dowladda xabashada etoobiya ay soo saartay digniin ah in aanan loo safri karin deegaanada ku dhowdhow goobta ay foolkaanadu ka qarxday sababo la xidhiira cabsi laga qabo in qaraxyo horle ay dhacaan jazaaka allahu khayran walaalka abushiiba kooxda ridada soomaaliya ayaa hanjabaad adag u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu kasii daraya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwan maxmed wasiir dowlaha gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya mursad cumar cali cabdi ayaa ugu hanjabay mucaaradka hobka ku haysta muqdisho inaysan qaadan karin hubba wuxuu intaasi raaciyey in kooxda ridada ay tallaabo ka qaadi doonto ciddii isku dayday inay hub ku qaataan muqdisho laguma soo bandhigi karo laguma soo bandhigi karo adaa afkaaga ka sheegay ficlan looma arkin cid hub soo bandhigi kartana ma lahan waddankan iyo dalkan amnigaa ka jira sidiisaba horta hal mid inay fahantaan aa la rabaa ciidanka xoogga iyo ciidanka booliiska iyo nabad sugidda ciidan aan ahayn magaaladan muqdisho qof la imaan karta ma lahan qofka la imaatana tilaabtaa laga qaadaa xildhibaan baarlamaan kula fadhiyaa yidhi dadkayga hubka la soo baxa maxaad uga jawaabtaan horaan u sheegay laakiin magaaladan muqdisho hub lala imaan karo qofna lama soo geli karto intaasaan ku caddeena sidiisaba hubka laba loo ogolyahay dowladda oo ku badbaadinaysa dadkiiyo dadkooda shabaabka qofka saddexaad ee u soo babac dhigto gacanta waxay is arkaysaa ciidanka xogga hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli mid ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ee hubka ku haysta muqdisho uu ugu baaqay maleeshaadkiisa inuu hubka la soo baxaan oo ay dagaal kala hor yimaadaan xasan guurguurte hadalka xildhibaankan ayaa dhaliya hadahayn ballaarna taasoo keentay inay kooxda ridada durba ka soo jawaabto kooxda ridada ayaa dhowr jeer waxay hanjabaado u dirtay mucaaradka hubaysan ee ku sugan muqdisho ee kasoo horjeeda kooxda xasan gurgurte jazaaka allaahu khayran walaalka marwan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dareemayay dhaqaale la-aan baasan xilli kooxda ridada ay sii kordhisay boobka dhaqaale ay ku haysa shacabka caasimada muqdisho haddaba warbixintan waxaa inoo eegaya walaalkeen cuthmaan axmed dhuubow mar kale dhaqaalaha dalka soomaaliya ayaa maraya marxalad halis ah oo aan la ogeyn sida uu ku soo kaban karo hoosu dhacan ballaaran ee ku yimid waxay caasimada dalka jaangoysaa inta badan dhaqaalaha dalka balse hadda waxaa ka taagan mushkilad weyn oo dhinaca maaliyadda ah tan iyo markii uu talada kooxda ridada soomaaliya la wareegay xasan gurguurte bartamihii sannadii laba kun laba iyo labaatan waxaa caasimadda ka soo ifbaxay wax u eg burbur dhaqaale balse hadda oo afartiisa sano ay ka harsan tahay waxaan ka badnayn lix bilood wuxuu xaalka magaalada gaaray in kumanaan kun oo ruux ay waayaan waxay cunaan hoosudhaca dhaqaalaha gobolka banaadir ayaa muddo saddex sana iyo baraa soo jiitamayey wuxuuse meeshii ugu xumeed gaaray tobankii bilood ee ugu dambaysay waxaa meesha ka baxay kaabayaal waaweyn oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha muqdisho oo ay ugu horreeyaan dhulalka iyo gaadiidka ganacsiga dhulka waxay dhaqaale u ahayd tobannaan kun oo ruux wuxuuna saameyn weyn ku lahaa halbeega maalka magaalada muqdisho sidaasoo ay tahay albaabkan dhaqaale wax ka harsan ayaa aad u kooban sababo la xidhiira kooxda ridada oo xagal daacisay kadib markii ay boobtay dhulalkii danta guud iyo dhulal kale oo ay si gaara u lahaayeen shacabka magaalada muqdisho sida ay sheegayaan warbixinada maaliyadeed qiimaha dhulalka gobolka banaadir ayaa lumiyey wax ka badan kala bar halkii ay joogeen ka hor bishii meey ee sannadii laba kun labaiyo labaatan ganacsatadii jeebweynta heed ee gacanta ku hayay shirkado iyo ganacsiyo loo shaqo tago ayaa aad u dhimay dhaqdhaqaaqoodii maaliyadeed waxayna hantidooda ula baxeen dalka dibiddiisa sababo la xidhiira halista ay ka wajahayaan kooxda ridada soomaaliya markii ay ganacsatadu lacagahooda kala baxeen dalka waxaa meelcidlaha ku soo dhacay dadkii shaqaalaha u ahaa iyo kuwii xamaaliga ahaa ee ay noloshooda ku tiirsaneed waxa ay maalintii suuqa ka soo shaqaystaan lacago lagu qiyaasay balaayiin dollar ayay soomaalidu la aadeen dalka dibiddiisa gaar ahaan dalalka afrika waxaana tallaabadan lagu sheegay barakacii maaliyadeed ee abid ka dhaca soomaaliya falanqeeyaashu waxay sheegeen in tan wax la mid ah aysan dalka ka dhicin marka lala barbardhigo sagaashimeeyadii oo ay dalku ka dhaceen dagaaladii sokeeye cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda ridada soomaaliya ayaa qiraya in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda dalka kala carareen saambiyi lala aado soomaalidii lacagteedii ay la cararaan waxaa intaas dheer oo dhaqaale xumada sabab u noqday in bangiyo ajnabi ah oo dalka u yimid sheegtay inay samaynayaan maalgashi brojectyo waaweyn mega project wuxuu madaxweynaha ku tilmaamay ay usooeen bangiyo xawaalad ay noqdeen saad la socotaan bangiyada iyo xawaaladaha soomaalida lacagaha dibadda laga soo xawilo oo dadka soomaaliyed ay soo diraan oo hal bilyan iyo bar ilaa laba bilyan ku dhow lacagahaas waxay ku hayaan dibadda dadka gudaha ganacsatada ah ee bannaanka lacagaha inay waxuga soo iibsadaan raba ayay ka siiyaan halkaas annaga ma qabno bangi correspondentile soomaaliya hadda kama jiro waxaan isticmaalnaa marka bangiyo kale oo ajnabiha la isticmaalaa lacagahaas marka laisku dabaro oo dibadda laga soo xawilo ganacsatada dibadda ka rabtana xagga laga siiyo lacagtoodana inta looga celiyo bangiyadii sheegtay inay samaynayaan maalgelin yaa ayagii xawaalad isku bedelay maadaama ayaga ay leeyihiin awoodda correspondensiga oo la aqoonsan yahay bangiyadooda adduunka laga aqoonsan yahay ayagaa xawaalad noqday waxaan xog ku haynaa in bangiyadaas qaar ka mid ah ay usbuucii labaatan milyan oo kaash ah dalka ka qaadaan musiibada dhaqaale ee ka jirta magaalada muqdisho waxaa sabab u ah dhibaatooyin isbiirsaday oo dhammaantood ay ku kacday kooxda ridada soomaaliya kooxdan shisheeyuhu ku adeegto ayaa dalka gelisay hubantila'aan dhaqaale ganacsatada ayaa lagu soo rogay lacago lagu sheegay canshuur balse ah baa toos ah ganacsadaha waxaa la saaray lacag aan awooddiisu ahayn taasi waxay keentay in badeecadihii ay qaaliyoobaan kadibna la waayo qof iibsada nolosha muqdisho waxay ku dhisneed isku tiirsanaanta dabaqadaha kala duwan ee bulshada kaabayaashii dhaqaalaha waxay kooxda ridada soomaaliya u gacan gelisay dowlado shisheeye waxaana meesha ka baxay fursadihii shaqo ee la heli jiray aqoon-yahanada ayaa arrin kale oo halisa u sababeeyey burburka dhaqaale ee caasimada ku habsaday kaasoo ah fursadaha ay kooxda riddada siisay bangiyada shisheeye iyo farigelinta hay-adaha maaliyadda shisheeye waxaa kale oo iyana qayb ka ah hoosu dhaca ku yimid daqliga shakhsiga ah ee dadka caasimada ku dhaqan diseembar labada kun iyo saddex labaatankii ayay qolyaha dowlad ku sheegta ay ka jirtaa xamar ku dhawaaqeen in laga cafiyey guud ahaanba deymihii ay ku lahaayeen hay-adaha caalamiga sida i m f laakiinse arrintu ma ahayn cafis oo keli ah balse waxay ahayd kulug yeelasho amase hagidda nidaamka dhaqaale ee waddanka taasina waxay caddaynaysaa islamarkiiba dowladdaasi waxay hirgelisay nidaam cashuureedka loo yaqaano faatka ama value aada taxiga iyagoo ku xiray habka maaliga ah ee mobile money transferka ama lacagaha la ysugu diro taleefanada arrintaasi waxay dhalisay marka kiciwaa dhaqaale oo bulshada dhexdeeda ah iyadoo saameysay xagga ganacsatada iyo xagga bulshada rayidka ahba mushaaraadkii oo hoos u dhacay siciradii oo kacay taasina waxay dhaxalsiisay nidaamkan inuu waxyeeleeyo dhammaan bulshadii khaasatan dadka jablayaasha iyo muruqmaalka ganacsiyada wadanka ka jiray oo ka haayiray wadanka una kicitameen wadamada deriska ah sababta la xiriirta cashuurta culayska kaga imaanaya nidaamka dabadhilifka ah ee ka jira xamar tahriibka dhalinyarta oo batay sababta la xiriirta shaqo la-aanta uu keenay nidaamkaasi dadka aqoonta u leh financial marketiska waxay ku dhaliilaan deymaha ay bixiyaan bangiyada ay ka mid yihiin i m f-ku inay keento xiisad dhaqaale halka dowladuhu ay bidaan xal dhaqaale arrimaha ku saabsan dhibaatada dhaqaale ee ka jirta magaalada muqdisho waxaa isbuucan bannaanka keenay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya isagoona si aan horay looga hadlin oo qoto dheer u iftiimiyey heerka ay gaarsiisan tahay asmada dhaqaale wuxuuna u muuqday in uu siyaasad ka dhex raadinayay dhibaatada jirta isagoona ku dhex gudbistay farriimo siyaasadeed oo ka dhan ah xasan guurguurte madaxweynaha kooxda riddada runtii waxaa aan darsay oo aan ogaaday dalka inuu ku jiro xaalad aad iyo aad u cakiran dadku waxay ka hadlaayaanna wax aad u fara badan wey oo laga yaabo qaarkiin ama intiina badan inaadan maqal ee dhibaatada ka jirta dalka maciishadda oo kale macnaha dadka soomaalida ah inay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan hadday nasiib leeyihiin ama maalin dhaaf macnaha waxaa lagu leeyahay mararka qaarkood cagabarar weliba ka daran xilligii oo dagaalka sokeeye uu aad u darnaa uu dalka ka dhacaayay in hadda ay ka daran tahay barakacinta iyada laftigeeda waa la kulmay gudiyadii dadkii matalayay magaalada laga barakiciyey runtii waxay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u adag waxayna ahaayeen dad magaalada degan oo rasmi ah oo nolol ku haysta oo shaqaysta oo noloshooda stable ay ahayd soddonkii sano lasoo dhaafay ama ka badanba laakiin hadda meelay nolol ka raadiyaan ma haystaan waxaase ugu daran oo kale idinka waxaa laga idin maqal xaaladaha dhalinyarada ka jira daraag badan in dalka soo galo oo dad mas-uuliyiina ay ku jiraan oo la keeno oo si sharciga loo keeno noocyo kala duwan oo daraaga ah marka haddii dadkeennu ay haystaan xaalado dhaqaale xumo iyo baahi iyo gaajo ee haddii loogu daro daraag haddii dowladda hawsheeda waa gabtay marka sideedaba saacado kadib markii uu farmaajo iftiimiyey dhibaatada ka jirta magaalada muqdisho ayay magaalada gilgilatay waxaana dhagaha shacabka si weyn u gaaray iftiiminta hoobadka dhaqaalaha baraha bulshada iyo warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayaana si aadah la iskula dhex qaaday dadka ka fal celiyey xaaladooda dhaqaale ayaa bannaanka soo dhigay kadeedka maaliyadeed ee ka taagan gobolka banaadir marka taanushid waa dhaaftay waxaan u bixina shuruuxan u bixina niw mid taanushid waa dhaaftay jaab xanuunna waa dhaaftay wax u bixina aqoonlaana waa wareer anaga isba anaga dhan ani gurigayga hal waqtiya wax lagu kariyaa subaxdii hadda injeerada ay iska cunaayaan ku qadaynaayaan subaxdii yaran injeerada iska cunaayaan cashada leh haddana bariis iyo marag digaag sheekh maxamuud kartale bilow mariyey gabadheeda garabou ku jibiyey ani waa godogsanahayba sax waa runtiisa waaye cashe ka cashaa guriga ka cunaa mootada kiraa ku wadaa shan iyo toban dollaraa laga rabaa saaka labaiyo toban sax ilaa hadda shan dollar ayaa alayaa nafta ku hele khaajo waa dhaafta waxaaniyow baahi iyo khaajo waa dhaafta waa daalnaa ku dhahay taas waxaa noogu daran shiid iyo jaam iyo rafaad iyo silac xasan gurguurte oo aad ugu gubtay hadalka farmaajo islamarkaana aamusi kari waayey ayaa qiray dhibaatada ka taagan magaalada muqdisho balse wuxuu diiday in kooxdiisa riddadu ay mas-uul ka tahay hadiimooyinka dhaqaale ee ku habsaday shacabka dadka soomaaliyeed ma baahan yihiin faqri ma jiraa haa haa faqri waa jiraa baahi waa jirtaa magaalada muqdisho in badan waa inta badan waaba ka maqan yihiin marka marka ay marka ay marka ay yimaadaan ha baxaanee dadka ha dhex galaane magaalada ha soo arka intaa gurigaaga iyo hotel jaziiro isku soo oodid balaayo muxuu ahaay meeshaas muxuu ahaay ha ka soo faafinine waxaad hubta sheeg laakiin markaad yowmalqiyaamihii inta aad u soo dhigto waa la dumaa waa la kala tegaa waa la isdilaa waa maxaan ku rahda laga dhacaa ee babac mugaad tiraade bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo dhibanayaal ah ayaa naawiilaya in mar uun kooxda riddada laga horleexiyo si ay ugu badbaadaan diinkooda maalkooda iyo karaamadooda jazaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiintu leh saamiga ee mudug iyo hoggaanka dhaqanka beesha wacisle ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
waxyeel xaqiiqa yaa laawey waxyeel xaqiiqa yaa laawey waxyeel xaqiiqa yaa laawey
waa gebagabada xafladdii lagu soo afmeerayey dowratu musab ibni cumeyr oo loo qabtay odayaasha beesha waceesleh ee degta qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga mudug taas oo u socotay waxgaradka beeshu muddo toban maalimood ah kana faa'iidaysteen duruuso kala duwan oo ay ka barteen dowladda shicaarkeedu uu yahay kuunu ansaarallah odayaasha waceesleh ayaa waxay ka codsadeen wilaayadooda mudug in la gaarsiiyo dowraadka lagu baranayo culuumta shareecada islaamka deegaanada ay ka degto beesha wilaayada mudug si ummadda muslimiinta looga badbaadiyo cadaabka allah looguna hanuuniyo tubta toosan ee adduuniya aakhira intuba anfacda haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dowladda ka faa'iidaystay oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen dowratu muscab ibnu cumeer iyagoona sheegay inay gaarsiin doonaan cilmigii ay ku barteen dowladda deegaanada ay ka kala yimaadeen allihii nagu galladaystay nimcooyin aad aad u fara badan nimcat alislaam iyo waliimaan ay ugu horreeyaan bacdallaahi waan u mahad celihaynaa walaalahaynaa waan u mahad celihaynaa ee walaayada mudug meeshaanay dowlad noogu qabteen dowladan wax badanaan ku jurnay ilaa toban maalmood muddo ahaan ku jurnay wakhti hadda iska yar waay marka aad fiirido laakiin hadda toban maalmood wakhti badan maaha waxaan marka rabnaa dowladda inaan wax ka sheegno dowladda magaceeda waxaa loogu magac daray asxaabigeena jaliilka ahay muscab ibnu cubayr radia allaahu canhu shicaarka dowladana kunuu ansaarullah waxaan kaloon u mahad celinaynaa culummada odayaalka nuqubada iyo walaayada islaamka oo nagu kulmiday wanaaggan quruxda badan noo qabatay dhulkeenna ka jiri xasana allah ka siiyaan walaaluhu waxa waaye islaamnimada walaal lagu yahay allaha noo kordhiyo casharadii aan ku qaadanno oo wanaagga badnaay waxaa la leeyahay dowladda soomaaliya meeshaad joog waa dan maraykane ma ahan dan dowlad maaha wax danaa la yidhaha dantaas maraykanka iskale wuxuu isaga leeyahay dadka aad ka dhalateen ood adinku annaga aad qaadateen diintaanya fiinni horena aad diideen dadkaad uga soo kacdeen inta aaddiin diinta ay haayaano diinta islaamka soo baabash midaan daacuudka hormaha ku hayna annaguyo dimuquraadiyadana isugu keena aa la soo yiri dantaasu marka inaysan naga dhex fulin oon dadkaasna soo dhex gelayo inuu dantaas naga fuliyo aan rabno inaan iska dhicinno diin maayin iskuna dad maayine meeshaad wax ka keentay la-aad inaan nidha iyo af isaga dhicinno iyo ficil annagaa nalaka rabaa khayraadka ku jira ayaa nalaka haystaa marka waxaa nalakaga haystaa marka dan dan maraykanaa nalakaga haystaa ee dowladnimo nalakaga maya sheekh xasan abu xamza ayaa la dardaarmay dhammaan waxgaradkii beesha wacaysleh ugana mahad celiyey mushaarakeenta dowratu musab ibnu cumayr oo agaasinkeeda iyo iskudabaridkeedu ay lahayd wilaayada islaamiga ee mudug kitaabkii qur-aanka iyo baybalka yaa ishayo waxaa ishayo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ma garanaysaa dimuquraadiya ishayo iyo masiixiye iyo waxaan la aqoona ishayo waxaanoo dhan fahmay naga rabaan ma arkaysaa faqaatiluu awliyaaa shaydaani ina kayda shaydaani kaana daciifa haa gaalada dilo la dagaalama waxaan waxaa waaye waa waa doqomo waaye hala dilo mujeeda ciribta dambanayaa iskale muslimiinta ha iskale muwaxidiinta ah ha iskale waalcaaqibatu lilmuttaqiin in waqtigeenna aan qaybino oo qorshe aan leenahay aqbalkana ilaaha iskale laakiin inaan qorshe leenahay aan ilaahay diinkiisa aan ku baranno waana lagu soo duulay waana la dulmiyey maanta waxay maraysaa in masaajidda la dumiyo in kiniisadaha la badiyo in ma arkaysaa ummaddii nolosha loo diido in badihii la bililiqaysto in ma arkaysaa berrinkii la xaalufiyo ummaddii inaa wax loo ogol yahay wal arag ummaddii sharafkeedii iyo xisigeedii iyo wixii ay lahaa jirto muqadasaadkii ay ummaddaanu lahedoo dhanba waa lagu ciyaarayaa dadka laga waaniyo laga wacyigeliyo laga soo reebo wiilashan ma ogtahay qabiilka ka dhashay ee doqonoobay ee diintoodii ka tegey ee waxay ku tageen hadda haddii la weydiiyo aan sheegi kara dadka noocaana waxaa la rabaa in loo digo iyagu in lasoo reebaa la rabaa loo baaqo sida aad hadda ballan qaateen bayaankii la afriyaay ku qoreed ehelkaaga iyo moogtaa naftaada iyo ehelkaaga inaad naar ka badbaadiso mas-uuliyad ku saaran waayo dhanka kale haddii adinka odayaala tihiino kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raaciyati mas-uuliyadda inan saaran waxaa waaye nin waliba maalinta qiyaama waa la weydiin doonaa wilaayada islaamiga mudug ayaa waxay ku dadaashaa sidii dadka muslimiinta jahliga looga saari lahaa loona bari lahaa cilmiga shareecada islaamka dowradan waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan sidoo kale dowra diini ah loo qabtay waxgaradka beesha sarur ee degta wilaayadaas
wilaaleeney wareejiyaan wilaaleeney wareejiyaan
guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahadiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaan hoostaga degmada tiyeglow ee wilaaya saamiga ee bokool tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen xasan abdiraxmaan abuu xasan deegaanka yoorkoyo oo ka mida deegaanada hoostaga degmada tieglow waxa uu ka mid noqday deegaanada ay gaareen guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga noo socdaalkooda ku saabsanaa dardargelinta dhanka waxbarashada ayaa markii ay deegaanka gaareen waxa ay sida caadada ah kulamo la qaateen bulshada deegaanku ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka iyo waalidiinta iyagoona kala hadlayay sidii loo sii dardargelin lahaa waxbarashada deegaanka intii guddigan ay ku sugnaayeen deegaankaasi waxay booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada waxaana goobaha ay tageen ka mid ahaa madarasada bilaal ibnu rabaaxa iyagoona dowlad sare loogu qaadaya aqoontooda u qabtay ardayda madarasada waxaa jiray tartan aqooneed lagu ogaanaya heerka waxbarasho oo guddigan ay u qabteen wiilasha iyo gabdhaha wax ka dhigta madarasada su-aashan waxaa iskale majmuucada cabdilaahi bin cabaas ee wiilasha wax ka barta madarasada bilaal ibnu rabaax waxay leedahay كم رجلا لخمسة أسود رحلات للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلات قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي محمد عمر أنا من مدرسة بلال بن رواح أنا من مجموعة عبد الله بن عباس الجواب عشرون
su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabaas radia allahu tacaala canhumaa su-aasha jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo su-aashan waxaa iskale majmuucada caaisha bint abibakar su-aashu waxay leedahay maa asqaru cadmin fi ljism رحلات للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلات قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي شكري عبد القادر أنا من مدرسة بلال بن رواح أنا من مجموعة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها هي الركاب su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhumaa waxaa lagu weydiiyey lafta ugu yar ee jirka bini'aadanka sheeg waxayna ku guulaysteen laba darajo markii uu tartankan dhammaaday kadib waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex marnay qaar ka mid a dadka deegaanka kuwaasoo cabbiray farxaddooda ku aadan tartankan loo qabtay ardaydooda tartankii galabta inta kadhii oo ciyaalkii ola tartansiyay gibir kuriilan tartansiyay eed iyo eed aan ka faraxsana luugadda carabiya waa laka weydiyaay laga su-aalay iyoona ka jawaabay markan eed iyo eed aan ka faraxsana inay omay raayis dadaalahayaan waqtiga gaaban silan roogsada baadiya in ata gobolka macalimiinta meel roogan inay dadaalahayaan unuun hob ilaahay kahaala naga saasle in dadaalani iyaalkana dadaalahayaan aan aragsana ka faraxsana eed iyo eed aan ka faraxsana boqolkiiba boqol magacay rugyayado maasha allah maasha allah boqolkiiba boqol aada anfay lahay ilaahaywiina waalidiintii oo naytoway owlaadun dhali waalidiintii oo maalimiintii oo owlaadun walbarti ilaahayn abaalmaray ajarya sanaad miisaanka allan saar sidii niida jeelilaabka taalloodii oo keer ee allan ween walhun allanoo gobod gaalada alli jimi haddaba soomaalida waxay dhahdaa gari laba qof kama wada qosliso tartankii dhacay kadib yay guusha raacday waa kan mid ka mida guddiga oo natiijada ku dhawaaqay tartankii maanta dhex maray majmuucooyinka kala cabdilaahi ibnu cabaas radia allahu tacaala canhuma iyo caaisha binti abibakar radia allahu tacaala canhuma waxay noqotay majmuucada gabdhaha waxay heleen saddex iyo toban darajo meesha ay majmuucada wiilashana heleen siddeed iyo toban darajo waxay shan darajo guusha ku raacday majmuucada wiilasha waxaa jirtay abaalmarin loogu talagalay ardayda ku soo baxda tartanka iyo kuwa sidoo kale lagu guulaystay maadaama dadaal dheeraada ay la yimaadeen haddaba maxay tahay abaalmarintaasi jaa'isada loogu talagala waxay ahayd in lagu abaalmariyo lacag gaaraysa malyan shilin soomaali ah marka insha alla labada majmuuco ayaa loo kala qaybin doonaa wiilasha waxay leeyihiin lacag toddoba boqol oo shilin soomaali ah gabdhahana waxay leeyihiin saddex boqol waxaa markan heer gabagaba kusii dhow xamladan oo loogu magacdaray shaxdulhimam liahlilqimam ee guddigan ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadeen guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool jazaaka allahu khayran walaalka abu xasan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga landulus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliy waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak